أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweeda ugu dalka roon in ka badan labaatan iskugu jirta askari iyo saraakiil ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe kulamo siyaasadeed oo ka dhana madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa ka socda magaalada nairobi iyo caasimadda dalka kenya munaasabad lagu daafurayay farac cusub ee macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka bargaan ee wilaayada galgaduud maktabka caafimaadka wilaayada bay ayaa degmada buulaful ay ka bilaabay mashruuc lagula dagaalamayo cayayaanka taasoo si aad ah ay u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan degmadaas maktabka dacwada wilaayada gado ayaa dowladdiiniyo u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gado waxabeynimo khamiista toban iyo toddobada bisha dulqacida sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan in ka badan labaatan iskugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxayna iyo walaalkeen caliyare ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal iyo qarax kala hortageen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday inta u dhexaysa degmada dayniile iyo deegaanka ceelshaale inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka iyo qaraxa murtadiinta looga gubay saddex gaari oo cabdibile ah oo ay jiiteen iyadoo sidoo kale laga dhaawacay afar askari oo murtadiin ah warku wuxuu intaa ku darayaa in khasaaraha nafeed uu intaa ka badan yahay sidoo kale banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kontarool maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda dhista degmada daynile ee magaalada muqdisho dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah iyo dhaawaca laba kale howlgalladan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa imaanayay xilli maalmo ka hor ciidamada mujaahidiintu howlgal qarax ay ka fuliyeen gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho qaraxaas waxaa lagu burburiyey guri gudaha xerada xalane uu ka degan yahay murtad lagu magacaabo macalin cumar oo ahaa taliyaha ciidanka ilaalada albaabka laga galo xerada xalane murtad macalin cumar ayaa dhaawac culus uu kasoo gaaray qaraxaas xaaladiisana waa mid garaab ah murtadkan ayaa si aada u dhibi jiray shacabka ku dhaqan xaafadaha ka agdhow xerada xalane dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe waxaa tafaasiil dheeraada laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka cadaanlixi ee hoostaga degmada runirgood ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalkaasi ayaa khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkaas lagu dilay shan askari oo murtadiin ah sidoo kalena lagu dhaawacay sideed kale dhanka wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu maanta qarax la beegsadeen askarta kufaarta xabashida itoobiya oo lug ah kuna sii jeeday ceelboorka degmada waajid waxaana jira khasaare xabashida lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta degmada qornyooley ee shabeellada hoose howlgalladan khasaaraha kala duwan lagu gaarsiiya cadowga allah ee ka kala dhacay wilayaadka banaadir bakool shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecala dirirka kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilayaadka islaamiga mahadsaned caliyare kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah madaxa kooxda hurdada soomaaliya ayaa ka socda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen yaasiir maxamed kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurgurte ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka socday magaalada nairobi ee xarunta wadanka kenya maalinnimadii shalay magaalada nairobi waxaa ka qabsoomay shir ay isugu yimaadeen siyaasiyiin xilal horey usoo qabtay oo ay ka mid ahaayeen saddex murtad oo soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda villa soomaaliya oo kale ah cabdiweli sheekh axmed cabdi faarax shirdoon iyo maxamed xuseen rooble iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ridada murtad maxamed mursal shirkaani ayaa lagu gorfeeyey xaaladda guud iyo jahawareerka siyaasadeed ee xasan sheekh uu geliyey dalka sida bartiisa bulshada uu ku sheegay ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada maxamed xuseen rooble oo ka mid ahaa siyaasiyiintii madashaasi isugu yimid rooble waxa uu xusay in siyaasiyiintii kulankaasi kasoo qayb gashay ay si wada jir ah hoosta uga xariiqeen in gurguurta iyo maamulkiisaba ay halis ku yihiin dalka islamarkaana wax damqasho ah aanay u hayn dadka iyo dalka soomaaliyeed xubnaha kulanka isugu yimid ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in habdhaqanka kooxda filla soomaaliya uu dhaawac u geysanayo danaha ummadda soomaaliyeed xilli bulshaduna si weyn uga walwalsan tahay ficilada guracan ee xasan gurguurte maxasanad yaasir munaasabad lagu daafurayay farac cusub ee macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka bargaan ee wilaayada galgaduud warbixinta warkaasi waxaynu ahaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday deegaanka bargaan ee hoostaga degmada galhareere ee wilaayada islaamiga galgaduud xafladda waxaa lagu daafurayay macadka qurduba ee deegaanka bargaan xafladdan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga galgaduud tan degmada galhareeri ugaasyo nuqabada deegaanka dhallinyaro haween iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada ugu horeyn dadkii ka soo qaybgalay xafladda furitaanka macadka qurduba waxaa soo dhoweeyey nabadoon ku hadlayay abka nabadoonada deegaanka marti sharafka furaya macadka qurduba ee laga furayo magaaladayna bargaan ama qiryada bargaan laga furayo marti sharafka nooga yimid ayaan soo dhowaynaynaa si aad iyo aad ugu wanaag badan ayaan u soo dhowaynaynaa gobolka galgaduud heer degmo ta heer gobolba walaayada nooga timidna waa soo dhowaynaynaa si aad u wanaag badan ayaan u soo dhowaynaynaa nabadoonka beesha abakar ayaa la hadlay dadka muslimiinta ee ka soo qayb galay xafladan lagu furayo macadka qurduba wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la baro ilmaha diinka allah meesha belka eel hadda la joogo keliya inuu ku koobnaado maaha baadiyaha dadaa jiro waxaa waaye waxbarashay rabaan hadhow ninka la dhihi jira warni canugaan inaan mar hore keenaa i rooneed shallayaan iyaan la dhih ilmaha baadiyaha jira habaryartoodaa joogta hooyadoodaa joogta aabbahood adeerkooda jooga bal gabala aabbahood jooga ahoo cid kale meesha u joogta hala keeno ciyaalka kuwaan hala qayb galaano war markii hore haddaan ku dari lahaay yaan hadhow la dhih saasaan leeyahay horta intaas waxaan ku boorihaa waxaa waaye in hadda aan wuxuu kala harin oo ciyaalku hal mar islahana qaadaan oo ay shaqada hal mar fuliyaan saasaan leeyahay ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha mursade ayaa goobta ka hadlay wuxuu sheegay una booriyey dadka ku dhaqan deegaankaasi in la keeno ilmaha kuwa jooga magaalada keliya aysan noqon in laga soo qayb galo carruurta miyiga laga keeno ee macadka laga soo qaybgelsho ee reeraha lagu jilo in qof kasta qaraabadeeda canuga la keeno machadka ilmaha lagu jilo machadku buuxsamo yar iyo weynna la barto qaybo dheeriya ayaa jiro dadka waaweyn la baro oo ayaguna maaragtay waxbarashada dadka waaweyn la yidhaah qayb ka mida ay tahay machadka oo aan isleeyahay kolley magaalooyinka waa laga diyaariyey tanna waa laga diyaari doonaa oo gabdhaha reeraha leh iyo kuwa kale iyo wiilasha dhallinyarada in wax la barto waxbarashadu ilmo yaryaraan geysanna ma ahane machadka waxaa la rabaa in qaybo badan wax laga barto loo faa'iideeyo ummadda si guud waana kaga mahad celinaa marka sida wanaagsan oo aad ugu soo qayb gasheen oo aad ugu diyaargarowseen mid ka mid ah waalidiinta ayaa madasha ka hadlay waxaan leeyahay haddaan nahay waalidiin waxaan diyaar u nahay nafsadaan waa gebnay ee inaanay ilmahaya gebin aniga hadda calas juuni ayaa layidhaha sheekhaygu waxaa waaya sheekh muuse macalin xasan cinte jasaakallaahu khayr isagoo iyo akhriyaha kutub layidhaha minhaaj baab u dambeeyo layidhaha baabulixsaar walfawaad ayaan iyo naha guursadaan ilmo dhalay maalinta ilmo kuwigaa ay yidhahdeen abba walxaan kaa raba waxbarasho igu dambaysa ilmahaasu walax ay wax ku bartaan ha kula dadaalaano diinka ilaahay allah subxaanahu wa tacaala ha la caabudo oo alla kale yaan lala wadaajin waxaan diyaar u nahay inaan ku dadaalno waxaa loogu ixsaan fali karaa inaan wax barno aniga haddaan waxaan u malayhaa macadulqurduba markii la ii sheegay shan cunug waa geeyey hadda laba habrood balkii joogto waa dhigayna baarkeer haddii iraanna diyaaran u ah inay ilmahaygu wax bartaan ayaana igu qaaday inaan afartoodii meeshaan isugu keeno ee geelayga ou baabo iyo in ilmuhu baaba'aan haddaan isu fiiriyey waxay alla ku caabudi lahaayeen diinta islaamka ay ku dabakaci lahaayeen haddaan la barin aadan yabaalaa la dhigaa igoo saaka salaa dukan waxaan nugu qaadaa marka inaan ilmahaya wax barno oo naftaaya aan wax barno maanta ugaasaan aana wacdiyahay qaala allahu tacaala qaala rasuulullahi uu nagu wacdiyey wuxuu noo imaan jiraa ugaas asigoo le cada laga taga cara allay leedahay isagu boqol sameen inta naqaato dhabaha qaadi jira kii la yidhaahdo kanu khasaasuu galo tashfacu xuddun min xuduudillahi tacaala mugow gala kahara inta ka horraysan ou noo soo qaba noo joogaa kar boqol geeloba naga mudayaan leeya maanta waxaa jooga odayaasha dhihi jira haye hebel hebel ma la dilahaa toban malyan haddaan bac madow lagu dhugurido wax kale ma leh ilmaha malyan lacaga la siiyaa sagaal malyanna waa la qaadaya diinta islaamka looga soo xukunta maayo maanta waxay joogtaa ah, dadaa waxaa lageeya diinta islaamka waa lasoo xukuma markii lasoo xukuma waxaa laleeyahay haye boqol halaad mau soo xukuma haa ah, wuxuu raalli ka yahay ilmaha agoonta waxood hala siiyo maanta naftayna waxaan u taagannahay inaan diinta islaamka urun asaa sunnada ka muuqata iyo salaada ka muuqata iyo iftiin ka muuqataad yaabe bargaan waxaan gardhaa abakaroo dhan de- wa- qof aan idoon deganin ee cawada maqribka nin soo galay ninkaan ba abakar ka korreeya xoog inta le xawaala inta lagee lagu toogaa maantana aan- yaa muslim ay ku joogaan asaa la kala aqaani waaye masjidka shala subax subax ka horreysa waxaan ku dukanay afar iyo labaatan qofood afar abakar ka eh labaatanka kale dad mujaahid oo diinta islaamka u yimid ay ahaayeen marka waxaan rabnaa marka in dadka dhan ou noqdo almu'minuuna ikhwa almuslimu ikhwa qof walboo mu'mina inuu qofta kale oo walaalkeed waaliga wilaayada islaamiga galguduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa ku dhawaaqay qoritaanka macadka iyo maamulaha maamuli doona macadka qurduba ee deegaanka bergaan aan dardaarmaayo waxa waaye ee qurduba waa laga hadlay waa macaahid ama waxbarasho kulmiso daraasaadka islaamiga ah oo funuuntii kala gedisan caqiide hadday tahay qur-aankii tafsiirkiis hadduu yahay siiradii nabiga sala allahu alayh wasalam hadday tahay xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam adkaartii ee fiqhigii intaasi waa la akhrin waa la daraasaynayaa bani aadamka cilmiga kale u baahan yahay cilmiga tajribiga la yidhaahdo oo ama dadka ay u yaqaanaan cilmiga maadiga ah waa loo baahan yahay xisaabaadka ka mid ah ee juqraafiyadii yaa ka mid ah horta ay kulmisay waxbarasho shaamil ah oo maaragtay qofka ku soo baxay qof xalaqin yahay nadaamina yahay insha allahu tacaala in laga faa'iidaysto gaar ahaan reer bergaan maamulaha macahadkan faraha tobanaad ah maaragtay bergaan ninka maamulaayo waa walaalka ah, la yidhaahdo maalin cubeed maxamed cali ayaa mudiir ka ah maamulo ka ah ee maanta oo taariikhda ay tahay saddex iyo toban bisha dulqacda kun afar boqol afartii lix marka insha allahu tacaala macahadkiin waa noo furan yahay dadka deegaanka bergaan ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka macadka qurduba ee deegaanka bergaan maxsanad cabdiraxiin maktabka caafimaadka wilaayada bay ayaa degmada buulaful ay ka bilaabay mashruuc lagula dagaalamaya cayayaanka taasoo si aad ah ay u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan degmadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ogeysiis mayba ogeysyaal ee dadka ku nool degmada buulafullaay gaar ahaan xaafadda cusmaan iyo cumar eraabtung numay lahabuufi xaafadda cusmaana lahabuufi waa mashruuc lagula dagaalamayo cayayaanka kaasoo u istaagay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay oo kaashanaya maamulka islaamiga ah ee degmada boolofulay iyagoona mashruuc buufina ka bilaabay xaafadaha degmadan may weela saanaa hal diyaar garoowey langala lanke edes oo hadda dhamman oo jikiyaalkii walaagay alaabtay hal iska dalaftiro meel hal dharaariyey lan walba macuuntiis raashuunka dharka meel nadiife hal dhikoy hawshan waxaa fulinaya rag u diyaarsan islamarkaana wata dhar isku nooc ah iyo qalabkii buufinta oo dhammaystiran ugu horeyn mid ka mid ah howlwadeennada mashruucan ayaa ka warbixiyey qaabka uu ku bilowday iyo ahdaaftiisa maanta waxaan rabnaa inaan bilowno mashruuca la dagaalanka cayayaanka xasharaadka dadka dhibo ayaan bilaabaynaa haddii aad yidhaahdo taas oo kow ay ka tahay kaneecadu mashruucaas insha allahu waxaa fulin doono maktabka caafimaadka gaar ahaan qaybtiisa faydhoorka ee dadkan aad u jeediin eh, insha allah uu ka koobnaan doono ugu yaraan adi- ilaa iyo saddex iyo toban kooxood oo ka kooban maanta waxay ka bilaabi doonaan shaqadaas qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada buulafulay oo ah manqarka walaayada islaamiga ah ee baay xaafadaha ka xigana insha allahu maalmaha xigo ayaa hooshooda la geli doonaa maanta waxaa laga bilaabi doonaa haddii ala yidhaahdo xaafadda la yidhaahdo cusmaan iyo xaafadda cumar oo si wadajir ah looga shaqo looga qaban doono shaqaalahan aad u jeediin oo ku qalabaysan haamaha iyo qalabka sunta la isaga difaaco oo waxay diyaar u yihiin in hoosha iyadaa bilaabaan dhanka kale waxaan makarafoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex qaadnay qaar ka mid ah qoysaska guryahooda laga sameeyey hawsha buufinta oo ay si xirfadaysan uga howlgelayeen xubno si wanaagsan loo soo diyaariyey kuwaasoo idqaaninayay hawsha loo igmaday oo ah barnaamij bulsho oo sare loogu qaadayo badqabka dadka iyo deegaanka bismillaah waxaanu yimid dhowr beri ka hor walaayadii oon sigdigtaay xaafadda cusmaan anoo dekan oo iyana sigdigtaay kanaacada hal falo hal nadiifiyo wasakdi macnaha shitita halag laahiy iyo qashamaanta een waxaa waaye udurrisag dhaladeen kanaacadaasag dhalata marka intaasaa legdigshara saaka waxaadan suunteere reg qalabaysan oo wedadin haaman unun diyaar baa aheen saddex beri ka hor baa nuunu digi guryaashii oo maaragna een saaka alasayba haafadda alaabta lag bihiy oo bannaanka alaabta taallay iyaa nuulyibid والبوفي الحمد لله كنعدي سندكي هورن سدانو نبوفي وابا درر سنان إن ما رمنا إن هدن كنعدي نولك بوفي بسم الله ما يدقنا حافظ عمر ذات كون يتو أولن بوفي أو بوفينت يا كمد أنا إيديونا إيدا أنك فرح سنة ما شاء الله ذات كاسي شقة وناك سنة نقوضين وحيالا نبوفي ما بكمد إيه للمانيا baranbarada kadalaanka waxyaalaha uun eed dhibankan qabnaya ka mid ahta maasha allah mayba ka odsadaan dadkaasay shaqadaasay wadaan in iyo markasta haneenka nagnagaan jazaakum allahu khayran anoo magaaga iidan abdilaahi fuu ah xaafadda may deginaa cumar walaayada islaamka ninkooyan oo buufin ninka koyti dhowr badan oo ninkooyan gaar ahaan faydhoorkee si gaar ahaan boqolkiiba sagaashan intay tookial nin buufi laakiin buufinta oo shashale manaha sunto hoob iyo naftiya kafiif lakuweela anu walma buufiyaas hoob laku culusayan eed eed oolan kamiirsaday alxamdulilah eed an kamiirsanay hata kor nin buufi hamiin hata sin yeer mateegidaana marla maadal haninkanagi geeka ninkooyan talaadad ee ninkooyan eedal ninka buufi si wanaagsan sharaf leh ninka buufi gaar ahaan an horta minkay gaas ahaan ma linka buufi sidii muslimiin dhan linka buufi oo kale linka buufi maasha allah hatan wal oo dhalmaanyo eenu macran cayayaan kasta walow diriga walow barabarada walow manaa bahalad yar oo iyon oo manaa dhiig in lahayna dhulgal raayaan wal kasta ka dhammaadeen maasha allah barnaamijkan muhiimka iyo waxqabadkan lagula tacaalayo cayayaanka oo ay ugu saamaynta badan tahay kaneecada ma ahan kii ugu horeeyey ee lagula tacaalayo raadadka iyo dhibaatooyinkii ka dhashay roobabka xilliga guga ee laga sameeyo degmada boolofulaay balse waxaa mashruucan ka horeeyey wacyigelin dadka loogu baaqay inay iska suudiyaan wasaqda iskana nadiifiyaan wax kasta oo deegaanka u horseedi karaa inay ka dhashaan cayayaanka maxasanid abu ayman maktabka dacwada wilaayada gado ayaa dowladdiiniya usoo gabagabeeyey ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga ee gado waxay ahayd dowlo sharcioo socotay muddo toddoba maalin taasoo loo soo gabagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga ee gado intay socotay dowlada noqon kararsiga uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ee deegaanka tuulo barwaaqo ayay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah ganacsatadii dowladda soo dhammaysatay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxayna ka warbixiyeen aqoonta ay kororsadeen muddaday duruusta ay qaadanayeen iyagoona dhanka kala codsaday in loo soo celceliyo dowlaadkan caynkan oo kale ah awalan allah subxaana watacaala baa maad iska leh noo suurageliyey muddo toddoba beri ah ay dowlo looga socoto deegaanka tula barwaaqo ee degmada garbaharey dowladaas oo uu noo qabtay maktabu dacwa dowladaas waxaan ku qaadanay kitaab la yidhaahdo maa yatamayazu bihi lmuslimu can ilmushrik qofka muslimka ah waxyaalaha uu uga soocan yahay kitaabkaasoo taaliifkiisa uu lahaa sheekh maxamed bin cabdiwahaab aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay waxyaalaha aan ku baranayna waxaa ka mid ah masaa'il alarbac wa qawaacid arbac iyo tamayazu bihina almuslimu min almushrik masaa'il afar ah iyo qawaacid afar ah oo muslimku uu uga soocan yahay mushrika haddaan nahay ganacsatada deegaanka tula burwaaqo waxaanan ka codsanaynaa maktab dacwa in dowlaadka noocan oo kale ah naloo soo celceliyo oo waxa weeya naloo wado tuulo barwaaqo nalagu soo xiro dowlo socotay muddo toddoba beri ah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala uma waxaa mahad iskale xarakata shabaab almujaahidiin heer gobol heer degmo oon codsanayaa in lagu soo celceliyo dowlaadkan oo kale indhaha ayaa noo kala qaadmay annaga haddaan nahay ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo alxamdulilah aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dowlooyinkan oo kale maktabu dacwa oo mar walba u taagan arrimahan inuu hadeelinayo naga haqabtiro marka ilaahay subxaanahu watacaala haydan xisbiyo meel kastoo joogtaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dowladda islaamiga ah ee bariga africa haddaan nahay ganacsatada waxaanu ka faa'iidnay cilmi waxaanu ka faa'iidnay amni iyo dhaqaale iyo waxbarasho iyo wax walba oo maaragtay qof muslima uu heli lahaa oo ilaahay ugu xamdin lahaa baan ka faa'iidnay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maktaba dacwa qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa sidan oo kale uga faa'iidaysta dowlaadka sharciga ah ay qabanayaan maamulada islaamiga taas oo ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu